bismi illaahi araxmaani araxiim habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka caawa iyo daljir oo habeen walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan efemiyada daljir iyo intarnetka ciwaanka aan ku leenahay ee daljir dtcom waa khamiis lix iyo labaatanka bisha januari qodobada barnaamijka caawa iyo daljir aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a madaxweynaha puntland oo kulamo la qaatay bulshada degmada xaafuun kana dhegaystay warbixinno ku aadan baahiyaha degmadaasi qabto ballanqaadyana u sameeyey madaxweyne ku-xigeenka puntland wuxuu sheegay soomaaliya inay ku jirto gacan shisheeye dardaaran ayuu u jeediyey baarlamaanka cusub ee soomaaliya barnaamijka ayaad ku maqli doontaan shaqaaqooyin beelo ku dhex maray bariga gobolka caynooxa laga gaadhay waa sidee abaaraha boocama iyo deegaanada ku xeeran nabadoonno ka hadlay eedeyn kufsi oo u dhexaysay laba beelood waxaa laga gaaray qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiya daljir anigoo khadar cawla haya stuudiyaha daljir ee buuhooda idinka soo jeedinaya u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka caawa iyo daljir hagaag madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo wafdiga hogaaminayo oo socdaal ku maraya gobollada bari iyo karkaar ayaa kulamo la qatay bulshada xaafuun wuxuuna ka dhegaystay warbixinno ku aadan baahiyaha degmadaasi markii uu baahiyaha degmada dhegaystay ayuu qaar ka mida sheegay inuu wax ka qabanayo wariye maxamuud nadiif shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada xaafuun
madaxweynaha dowladda puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo weli ku jira socdaallo shaqo uu ku marayo deegaanada dhacabariga gobolada bari iyo karkaar ee puntland ayaa gaaray degmada xaafuun ee gobolka karkaar madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa si arsaraha loogu soo dhoweeyey degmada xaafuun waxauna madaxweynuhu kulan ballaaran la qaatay bulshaweynta ku dhaqan degmada xaafuun ee gobolka karkaar qaar ka mid a bulshada oo goobta ka hadashay ayaa madaxweynaha dowladda puntland u gudbiyey baahiyaha ka jira degmada xaafuun wafdigiisa cid ku soo gasho ciidda aragta oo madaxweyne ah wax yimaada waa la arkay maxamed siyaad barre diyaarad buu ku yimid halka diyaarad buu ku yimid iyadii caluule iyo boosaasu tegey maanta taariikhiyadiin kuma laabna adoo bad joogo cusbo jooga haddaa biyo cusbaa la cabto waxaad ku noqonaysaa madaxaa wuxuu noqonayaa nin cusbo cusbo ku daray waxaan rabnaa biyahaas waxaan codsanaynaa makiinad noo safaysa ma awood karee makiinad noo safaysa oo maanta biyahaas aan ku safaysano dadku hadba marna waa ka taga marna waa na anfacda oo biyaha iyaga kharaar ku darsano baahida u horeysa oo loogu weyn waxay tahay xagga waxbarashada sababtoo ah dugsi hoose ma lahan dugsi dhexe ma lahan tuulooyinka degmooyinkana degmada weyn oo lasoo aadana dugsi sare ma lahan taas annaga ma garan karno waxa ay ku timid waayo degmo aan dugsi sare lahayn ma jirto saan u malaynayo puntland degmadu ma laha xafiisyadii loogu adeegi lahaa sida xafiiska xarunta dowladda hoose ee degmadu degmadu ma laha saldhig boolis oo ku filan baahida jirta ee soo gasha degmada xaafuun waa qabyo ilaa hadda wax taban ahna loomawaa loo waayey qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka puntland iyo guddoomiyaha gobolka karkaar cabdiqaadir siciid carshe dhaqaaji oo dhankooda goobta ka hadlay ayaa shacabka degmada xaafuun uga mahad celiyey sida ay u soo dhoweeyeen madaxweynaha iyo wafdigiisa
saldhigii iyo gurigii degmada magaalada waxaa moodaa serviskii shacabka loogu adeegi lahaa wax badan baa dawladda iyo hayda iskugu tageen oo ka qabsooday laakiin kii dawliga ahaa oo lagu shaqayn lahaa waa maqan odayaasha hadlagan reer xaafuun dunidu waxaa waa sagaal qabyo kama dhammaato wax kasta oo la qabtana waxbaa ka qabyo ah insha allahu sidaad kusoo jeedin reer puntland waxaanu ku jirtaa qorshe la yidhaahdo madaxweyne loo asliyo la yidhaahdo anu isku tashan isku tashi heerka aynu marayno waa deegaanka waxay ka horumarsan tahay degaamo badan oo ku yaalla laami run markaynu u wada hadallo waa ilahay maadiisa waxayna ku timid dadaal dheer oo loo galay oo isku duubnid dawladda xaggeeda iyo shacab weynaha isku duuban waynu haysanaa cusbitaalka waynu haysanaa labiiyo tobanka tuulo oo hoos yimaadana inta badan m c j bayna haysta goosyeeda waxyaalaha la tabaayana adduunku waxaa la yidhi sideedaba doonta afraad inta la raba in la saaro ayuu dheeliyaa marka alaa taxaa saddex dhobood waxay sabaan dhoontii afraadna waa la raadinaya madaxweynaha dowladda puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas waxa uu bogaadiyey bulshada reer xaafuun sida ay isugu duuban yihiin isagoona goobta ka ballan qaaday inay fulin doonaan dhammaan baahiyaha ay sheegteen bulshada ku dhaqan degmada xaafuun haddii aan filaynaa tiro badan sanadkan insha allah laba kun toddobiyo toban barnaamij baa jira la yidhaahdo stability fund waxaa la midhaha barnaamijkaasi qayb ka mid a in waxyaabaha station police ka mid yahay degmaduna ka mid tahay xusadii degmaduna barnaamijkaas insha allah inaanu ka qayb gelino oo ay xaafuun noqoto number one cidda ka faa'iidaysanaysa insha allah arrinta ku saabsan jidka oo la socotaano annaga hadda sanadkan laba kun toddobiyo toban iyo wixii ka dambeeya halku dhegay waxaa isku tashi hadda halkudheg cusub baanu samaysana waxaa la yidhahdaa hal jid iyo hal ceel waxaan rabnaa dhulka dhulka puntland biyana inay helaan jidna helaan laba waxaad ugu muhiimsan wey kilomitr aad codsateen degdeg baan fulayna waxa ay dhibaho leedahay madaxweyne gaas inta uu ku sugnaa degmada xaafuun waxa uu kormeer ku tegay cusbitaalka guud ee degmada xarunta taliska ciidanka iyo marsada degmada xaafuun degmada xaafuun ayaa ah halka ugu horreysa ee ka soo baxdo qoraxda geeska afrika waxay sidoo kale caan ku tahay soo saarista milixda kalluunka iyo daajinta xoolaha iyo goobo kale oo qadiimiya maxamuud nadiif shire raadiyo diljir degmada xaafuun ee gobolka karkaar
madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin cabdilaahi cumar camey ayaa maanta ka hadlay arrimo badan xilli uu warbaahinta kula hadlay magaalada garow shir jaraa'idoo uu qabtay ayuu camey kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin qaraxii muqdisho ka dhacay safar uu ku tegay magaalada muqdisho doorashada soomaaliya doorka siyaasadda ee beesha caalamku ay ku leedahay dalka soomaaliya warbixin ay dhowaan soo saartay hay-ad laga leeyahay etoobiya lacag ay dowladdu ugu deeqday abaaraha ammaanka iyo tacadiyada ka dhankaa dumarka ayuu madaxweynuhu shirkiisa jaraa'id kaga hadlay wuxuu kaloo ka hadlay qaabkay u shaqaynaysay madashii wadatashiga ee soomaaliya oo uu sheegay inay sharci darro ahayd camay hadalkiisa waxa uu ku bilaabay bismillaahi raxmaan raxiim waxaan jeclahay inaan halkan ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dadkii dhibaatadu ay ka soo gaadhay qarxii shalay ay u geysteen ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed shabaab hoteelka dayax dadkaasoo weli cadadkiisa dee kolley aanan haynin laakiin wix labaatan ka sarreeya uunu ahaa waxaan leeyahay intii ku dhimatay ilaahay naxariistii janno ha siiyo gacan ka xaq daran ayaa dishay intii daawacantayna waxaan ilaahay uga rajaynayaa inay caafimaadkoodii dib u helaan oo ilaahay siiyo marka anigoo afka xukuumadda puntland ku hadlaya waxaan rabaa inaan xukuumadda dowladda federaalka iyo shacabka reer muqdisho iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ba aan uga tacjeereeyo arrinta iyadaa ee shalay sida foosha xun runtii u dhacday waxaanan leeyahay waa wuxuun dee dadka aada moodo runtii in lagu sababayo oo dhibtooduna waa badan tahay waxyeeladooduna waa badan tahay waxaana lagaga bixi karaa haddii dowlad keliya la yidhaahdo waxaabay qabanaysaa suurtogeli mayso in ummadda soomaaliyeed iyagu ay iskaashadaan isgarabsadaan isku aragti ka noqdaan dhibta iyo muxuu ahaaye shiddada ay ku hayaan kooxahan burcadiimeedka ah shabaab marka midnimadii hala soo celiyo iyo dowladnimadii dowladduna keligeed farkeliya fool ma dhaqdo keligeed inaanay waxba qaban karin waa la garanayaa marka dadku ha u diyaar garoobeen siday nimankan isaga celin lahaayeen walooyinkan ajnabiga ah ee jooga ee dhowr iyo labaatanka kun ah qarashka faraha badan iyo ay ku baxaan runtii u malayn maayo inay yacni ummadda soomaaliyeed inay shabaab ka celiyaan ama u horseedaan nabadgelyo iyo dowladnimo inay u joogaan anigu ma dareensanin run ahaantii waxaan kula talin lahaa baarlamanka soomaaliyeed oo runtii aan u bogaadinayo doorashooyinkii ay qabteen sidii ay u dhaceen waxaan leeyahay dhalinyaro fara badan oo mutacalimiina iyo dad badan oo khibrad maanta u leh dalka dhibaatada haysata ayaa isugu jirtaan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed idinkoo u naxaaya doorashooyinkii idin aada hadda ilaa iyo iminka samayseen ummaddu waa ay ku qanacsan tahay runtii waxaan dareemayaa idinku bogaadinayaa idinkula dardaarmayaa runtii in tan soo socotaana sidii tii hore laydinku ammaanay ay noqoto qofka aada ummadda u keenaysaan inuu noqdo qof ummadda ka naxaya oo muwaadin dab ah ku talagalay inuu dalka la noolaado oo dadka la noolaado oo dhibta ku noolaado qof ku talagalay inuu noqdo qof runtii ku fekeraya bal marka ugu horeysa sidii amnigii dalka uu dib ugu soo celin lahaa inuu noqdo qofka noqonaya madaxweynaha soomaaliyeed qofku doonaba ha noqday anigoo qaba in dalkani isbedel dab ah u baahan yahay aan ku fekerayo marka isbedel la leeyahay in marka ugu horeysaba madaxdii hadda soo xukumaysay oo madaxweynuhu ugu horeeyo ay really taabanayso oo farta ku godayso haddana waxaan leeyahay dalku sidii uu ahaa hadda isbedel buu u baahan yahay daba wuxuu u baahan yahay wax ka qabad wuxuu u baahan yahay madaxweyne ka naxaya waxyaabaha ugu horeeya u qabanayaana ay noqoto bal amnigii sidii wax looga qaban lahaa amnigana suurtagal maaha dhowr iyo labaatankan amisom ee joogay laleeyahay waxaa ku baxay shan iyo konton bilyan oo dollar baa ku baxay baa layidhi haddii five percent ama ten percent oo ka mida boqolkiiba toban ka mida dhaqaalaha ku baxay amisom haddii ciidanka soomaaliyeed lagu dhisi lahaa maanta ciidan soomaaliyeed oo hanta muxuu ahaa nabadgelyada dalka ayaynu lahaan lahay waxayse idiin caddaynayaa inaanay u jeedin international community-ga in ay ummad soomaaliyeed oo dowlad soomaaliyeed u talisa inay arkaan inaanay fadhin its proof marka in aynu dib ula noqonno waxlahaanshihii iyo dowladnimadii iyo soomaalinimadii waxay ka bilaabmaysaa doorashadaa maanta aada haysaan haddaad tihiin xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare ee lasoo doortay waxaan qabaa madaxweynaha imanayaa inuu ku fekero siduu amisom amisom dalka uga saari lahaa siduu u samayn lahaa ciidamo qaran oo soomaaliyeed oo hanta nabadgelyadii dalka xamar waan tegey bishii waxaan tegey december labadeedii shan iyo labaatankeedii baan ka soo baxay laba dowladood baa meesha ku nool labada dowladoodna dowladda ajnabiga ah baa awood badan waa nasiib daro weeye in madaxweyne layidhi waa madaxweyne qaran hal gabadha oo safiir ah ama wiil safiira oo aan khibrad khibrad badan lahayn uu intuu farta ugu yeedha yidhaahda iigu kaale meesha layidhahda xalale nasiib daro weeye waxa weeyaan waxaad halkaa arkaysaa doorkii dowladnimo ee madaxtinimo inay meesha ka baxday anugu markaan meesha tegay runtii maan ilmayn laakiin marar badan baanan calool xumo aanan la seexanin marka nin madaxweynea oo dalkiisii jooga lagu xukumayo literally waa layna haystaa dalkan waa la haystaa ajanabi baa haystaa waxa weeyaan qofka yacni soomaaligii marka uu arko adduunweynahana uu ka yimaado waxa meesha ka taagan uu arko xamar yacni naxdin baa qabanaysa waxaan rabaa muxuu ahaa qabiilinimadii iyo soomaalinimadii iyo wadan jacaylkii iyo hankii aynu qabnay ama lahaan jirnay in dib loo soo celiyo maalin dhexdaasa dood baan dhegaysanayay xildhibaan fiqi iyo xildhibaan zakariye wax alla waxay ku hadleen kulli waa wada ictiraafsanahay waan aqoonsanahay waxaan arkaa yacni in bahalkan tanalka la yidhaahdo laga hoos tusay gawaaridu ka hoos tusto yaa marka uu soo dhow yahay aad kasii baxaysid waxaa kuu muuqanaya layd ama cadceeddii ha ahaato ama laydkii habeennimo ha ahaatee marka waxaa la yidhahdaa there is a light at the end of the tunnel in dowladnimo soomaaliyeed soo iftiimayso ayaanu arkaa in dad yacni soomaalinimo rabaa ay meesha soo fadhiisteen baan arkaa waxaan leeyahay ilaahayna ha idiin fududeeyo muxuu ahaayey qof u naxaya dalka oo khibrad leh oo aan boob iyo dhulboob iyo lacag boob midna u iman inaad ku dadaashaan dalkan inaad keentaan oo u doorataan si uu dalku u badbaado waxaad moodaa hadeerto in laynoo kala tartamayo waxaan xusuustaa markii aan xamar joogay baan anigoo xalano ka imi meel soo maray ay yaalaan kontaynaro fara badan waxbaan inamadiina waday baan kuui war kontaynaradani waa maxay waxaa la yidhi wax ku jira cid ma taqaano waxaana la ii xaqiijiyey kontaynarada qayb ka mid ah mid ka mida markii la dejinayay inuu dhulka ku dhacay dabeedna waxaa ka soo daatay macdan fara badan soomaalida waxaa laga yaabaa joogta ee madaxdii kontaynarada wax alaaliya wax ku jira inaanu jirin laakiin waa wixii hantidii ummadda weeye oo habeen walba la rarayo oo laan la aqoonin wax qaadanaya oo sida loo qaadaya aan la garanayn ummadda soomaaliyeedna aanay ogeyn waxaan rabaa madaxda isu sharaxaysa ee madaxtinimada dalka maanta inay noqdaan dad u diyaar ah dhereg iyo gaajo cabsi iyo ammaan mid walba qof rabo inuu wax ka qabto inuu noqdo waa inaanay noqonin rag ku yimi meesha ama u yimi meesha inay hanti ay boobaan waxaan dareemayaa bedidoodu inay u qalmaan runtii bedidoodu inay u qalmaan min fadlakum waxaan xildhibaanada ku boorinaya in yacni waajibaadkii loo idmaday ee ummadda soomaaliyeed ay u soo dooratay inay ka soo baxaan marka aad gelaysid qolka aada wax ku dooranaysid adiga iyo ilaahay iyo qolka yaa isla og xilligaa waxaad ka fakertaa dhimashada shalayta ka dhacday meesha la yidhahda xamar ee dhowr iyo labaatanka qof iyo koob iyo kontonka qof ee soomaaliyeed aan waxba galabsan lagu leynayay ka faker waxaad ka fakertaa kii u nixi lahaa waxaad ka fakertaa dalkan xorriyadiisii iyo soomaalinimadiisii in dib loo soo haydo oo gabdhahan yaryar ee caddaanka ah iyo wiilashan yarada aan khibradda lahayn ee safiirada lagu soo sheegay ee dalkii haysta sidii looga badbaadin lahaa inaad ka fakertaan waxaan idiin sheegayaa haddaad tihiin xildhibaanada way dhacday mar in mas-uuliyaddii idinku aada lahaydeen wax loogu yeedhay madal inaad gacanta u geliseen oo ummadda soomaaliyeed anugu aanu arkayay inay markaa dembi ka geliyeen hadday cadaaladda tahay iyo haddii ay tahay yacni shaqadii loo idmaday oo aada moodo kulligeed inay dayacnayd yacni waa laga yaabaa in la yidhahdo in ninkan waa madaxweyne ku-xigeen isba labaatan cisho ku maqnaa labaatanka cishaba dam baanu joogay waxaanan wixii aan u joogayna ma aanan helin waxaanan ku keen ku helin cadaalad xumo yaanan ku helin madashu ay ka gashay muxuu ahaa dadka ku nool gobollada waqooyi oo kuraastoodii ilaa ayaa imika aan lahaynin waxaana u tashaday international community-ga iyo madaxda qaranka ugu sarraysa ayaa u tashatay waxaan qabaa oo kula dardaarmaya xildhibaanada in dib loogu noqdo yacni cadaalad xumadii madashu ay geysay ama geyeysisay ummadda soomaaliyeed in dib loogu noqdo waayo anigu waxaan u arkaa dad ka soo jeeda aag dhan in la yidhaahdo malihidin wakiil kuugu taga dowladda federaalka kuugu jiraya cadaalad xumaan u arkaa waxaan u arkaa ummadda soomaaliyeed inay isku mid noqoto inay qaybna la yidhaahdo special states baa lagu xukumayaa ama hab gaaraa loo xukumaya oo loogu xukumaya qaybna la yidhaahdo wax la siin maayo waa disputed area qaybna la yidhaahdo yacni waxaabad ka awood badateen dowladdii dhexo oo cidibo wax idin siin mayso qaybna aan la eegin yacni waa cadaalad xumo iyo dowlad la-aan ayay sheegaysaa waxay la tahay qayb qaybi oo xukun waa faker ingiriis uu inoo keenay divide and rule tii unbaa ummadda soomaaliyeed weli lagu wadaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed dib ha isugu noqoto hadday qofka u arkaan inaanu u qalmin jagada yacni inuu sii joogaba runtii maaha inuusan u diirnaxayn oo ka xumaanaynin dhibta iyo halaagga iyo gaajada iyo dhimashada iyo daawaca midna aanu kasbanin ee mid walba ay ahayd dowladdii uu doortay inay gacanta ku qabato dowladdii uu doortay inay protection ku samayso oo yani ilaaliso ay ahayd haddii ka soo bixi weydo definitely waxa weeyaan qofku inuu yani mas-uuliyaddii banneeyo waayo waxaan ku soo koobaya xildhibaanada waxaan ugu bogaadinayaa doorashadii waxaan ugu bogaadinayaa wixii madashu madaxdii madashu ay garan weyday ee ahayd warfiigan waan idhi anu xamar markii aan joogay waxaan kuri warfiigan laga qaadaya madaxdu ay bixinayso qayb ha la siiyo abaaraha because dadkii baa dhimanaya lagama hoos aadin runtii laakiin inay iminka garteen iyaga iyo mushrixiintu ay garteen in loo baahan yahay xalay waxaan dhegaysanayay cabdilaahi cilmooge wasiirkii warfaafinta ee hore oo ka hadlaya hawsha iyada wuu ku mahadsan yahay runtii waana musharax wuu ku mahadsan yahay haddii ay garteen musharixiintu xildhibaanadiina garteen labadoodaba wuu uga mahad celinaya waxaan leeyahay lacagtaa la qaadayo ee fiiga ah ee madaxda ay bixinayso musharixiintu bixinayso sore in abaaraha dalka ka jira aada dareentaan waxaan idinku bogaadinayaa garashada aada garateen waxaan idinkula talinayaa shaqo xildhibaanadu ay leeyihiin in aan wax aan distoorka meellaba kaga oolin inay u dayacaan oo ah in madasha dib gacanta loogu geliyo shaqo aanay lahayn waxaan ku faraxsanahay in shaqadii madashu dhammaatay waxaan ku faraxsanahay inaad shaqadii la wareegteen waxaan idinku bogaadinayaa ilaa iyo iminka intaad haysaan in yar baa harsan inta yara harsanna allah ha idiin fududeeyo dad u naxaya ummadda soomaaliyeed inaad doorataan baan idinku bogaadinaya madaxweyne waxay jirta warkiinay soo saartay hay-adda la yidhahdo c t c oo ka hadlaysa oondada beeraha soomaaliya qaabka loo qaybsadaa warbixintaas waxay kusoo aadisay xilliga doorashooyinka waxay ku shaacisay in beeraha ka soo jeeda daarood dadka la yidhaahdo aanay maanta hogaamin karin soomaaliya iyadoo ay soo dhowyahay doorashada beeraha daaroodna dad badan baa haka ka shaqaxan warbixintaaska dowladda guud ahaan maxaad kaga jawaabaysaa wal anigu runtii warbixinta buuraa ma wada akriyo c kuwa la yidhahdo c d r c soo maaha ethoobiyaanka waxa weeye niman siyaasiyiina oo laygu yidhi siyum nafs nafsin yaa yaa kolley ku jira wasiirka arrimaha dibadda runtii qoraalkaas maadaama aanan akhriyin waxaan ka idhaahdo weyne ma jiro haddiise uu jiro waxaan qabaa dowladda ethoobiya ee federaalkii inay qoraalkaa dib ugu noqoto inay beeniso ka laabato wixii meesha ku qoran because wax jira maaha waxaan u arkayay qoraal ummadda soomaaliyeed laysu bahlangelinayay ummadda soomaaliyeed laysku dirayay inuu ahaa marna daaroodku ammaanayay marna hawiyuhu caayayay marna hawiyuhu ammaanaya marna daaroodku caayaya waxa weeyaan taasi waxay ku tusinaysaa in yacni ummaddii soomaaliyeed laysu bahalgelinayo haddii uu jiro riboortkaasi wuxuu ahaa riboort loo qoray si qayran mas-uulnimo ay ku jirto waxaanan qabaa in dowladda ethoobiya oo uu weliba ugu horeeyo prime ministerka haila marin mutasale in uu hawshan iyadaa wax ka qabto yacni walaaltinimaa naga dhaxaysa xuduud baa naga dhaxaysa dhaqan baa naga dhexeeya waxaa nalaga dhexeeya ganacsi baa naga dhexeeya in markaa wixii labada dalba u wanaagsan dowladdu ay yani ka fakerto wax dadkii isku diraya aan la keenin marka waxaan leeyahay dowladdu dib ha ugu laabato haddii riboortkaasi jiro waxaanu codsanaynaa in riboortkaa laga daba tago waxaase nasiib daraa inaan dowladda soomaaliyeed kuwii lahaa federaal baan xukunaa iyo dowladda soomaaliyeed cidna ka hadlin taas ayana nasiib daraa ee xildhibaanna ay ka hadlayeen waxaa jirta madaxweyne waxaad ka hadashaa hadda intii intaad bixinaysay madasha qaranku inay samaysay xadgudub badan puntland oo kale madaxweynaheedi baa ka qayb galay garow intiisu ka tegin waxaa jiray latishiyo badan oo madaxdu ay goorgoono u qaadanaysay marka hadda hadalkaaga ama marka uu soo baxo mawaanay u muuqan in xilligaas uu jiray khilaaf idiin dhexeeya madaxdiina sare puntland khilaaf noo dhexeeyey ma jirin runtii aniguna madasha kuma aanu jirin madaxweyne ku-xigeen baan ahaa inta badanna madaxweynuhu wuu joogay wuu tegayay hal mar oo maqnaan sida uu qorayo constitutionka puntland waan ka qayb galay waxaweyaan khilaafka la sheegayo wax haba yaraatee khilaaf jiraa ma jiraan laakiin sidii wax u dhaceen dee madaxweyne cabdiweli wuxuu ahaa qayb ka mid a laakiin hal shaksi buu ka ahaa marka la codeeyana dee cudunbaa wax walba lagaga helaya waxa weeyaan marka hadduu keligii yahay wuxuu qaban karayay baaba iska yar because inta hadday tahay xasan sheekh hadday tahay jawaari hadday tahay kuwa kale ee maamulada hadday cumar cabdirashiid tahay hadday tahay kulli waxa weeyaan shaksigu ka ah shaksigana waxbuu ka qaban karaya baa iska yar madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer camay ayuu kaasi ahaa shaqaaqooyin ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka cayn oo dhex maray beelo walaalaah oo wadadega gobolka ayaa maanta xal laga gaadhay kadib markii ergooyin nabadeed ay gacanta ku qabteen xaaladda ka cusboonaatay deegaanada hegla ka dhacday ee bariga gobolka cayn maxamuud axmed cali maca oo ah hafayeenka ergooyinka shirkaasi isugu tegey ayaa waxa uu goordhow waylu warramay raadiyo daljirkana warbixiyey heshiiska laga gaadhay shaqaaqooyinka telefoonka ayaan ku waraystay labiyo labaatankii iyo saddex iyo labaatankii iyo sagaal iyo tobankii iyo sideed iyo tobankii afartaa maalmood oo isku xiga waxaa ka dhacday meesha higli ka dhacday la yidhaahdo shaqaaqooyin muddo soo socday oo maaragtay waxyaalaha iska soo daba tegay ahaa shaqaaqooyinkaasi waxay waraabteen saddex qof shanna waa ku dhaawacantay ilaahay fadligiisa maalintii bishu ay ahayd saddex iyo labaatanka waxaa yimi ergooyin badan oo ka kala yimi meel kala duwan laascaanood iyo kalabayd iyo werwed iyo buuhoodle ergooyinkaas waxay ku guulaysteen oo ay hogaaminayeen isimada gobolladan soor iyo sanaad iyo caynam waa isimadii dhulbahante qayb ka mid ihi sida garaad jaamac ismaaciil garaad jaamac garaad ismaaciil iyo garaad cabdisalaam iyo garaad saleebaan buraale iyo suldaan siciid cismaan iyo garaad cabdirasaaq garaad soofe shantaa isin iyo dad badan oo waxgarad ah oo boqol iyo aan leeyahay boqol iyo toban qof ah oo meelo badan oo kala duwan ka kala yimi oo dhammaan ka kooban qaybaha baharkii gudahantaweyne iyo fuqoshimi iyo madhibaan ayaa waxay ka qayb qaateen colaadaas daminteeda ilaahay fadiisa waxay ku guulaysteen in shalay oo bishu lix iyo labaatan ahayd dhammaan ciidamadii meeshaas ku hor fadhiyay laga qaado xabad joojin horta in la sameeyey kadibna ciidamadii la qaaday kadibna maanta oo ay bishu lix iyo labaatan tahay maaragtay dadkii deegaanka ka baxay iyo wax alla wixii caqabaad ahaayoo dhan oo meeshaas ka jiray maaragtay qaybteedii hore la dhameeyey waxaa ka soo baxay guddidaas iyo maaragtay go-aamadii ay dadka usoo jeediyeen waxaa kasoo baxay lix qodob lixdaa qodob waxay ahaayeen ko biyaha in loo cabo in loo cabo si loo siman yahay oo dadka meelaha joogay ay biyihii cabaan oo biyihii cabitaankoodii la bilaabo iyo inaan ceelo dambe la qodin qodobka koowaad buu ahaa qodobka labaadna wuxuu ahaa waxaa la mamnuucay booyadaha iyo dadka kale oo biyaha kusoo duulay oo colaada ka faa'iidaystay in booyadaha biyahaa ay ay dhaasadaan qodobka saddexaadna wuxuu ahaa labada dhinac oo caligeri axmed iyo maxamuud barkad koob iyo labaatan xubnood oo guddi ah inta ka dhimana dhamaystira baa laga qabtay iyagana cali barkad iyo axmed garaadinkiisa kalena qayb walba waxaa laga qabtay koob iyo toban xubnood oo korjoogaha oo wixii qodob ku gardaran tahay qabta oo hoggaan u ah ama dabar u ah arrintaasi waxay ahayd qodobkii saddexaad waxaana qodobka afraad isaguna uu ahaa in deegaanka dadkii ka baxay dhammaantood ay kusoo noqdaan oo ay yimaadaan iyo qodobka shanaad oo ahaa in laga mamnuucay deegaankaas dhammaan waxa qoriga la yidhaahdo gebi ahaanba in laga mamnuucay iyo in la qaybiyey guddi wada jir ah oo ceelkaasi iyo sida loo cabeeyo iyo hawshiisa maamusha lixdaa qodob baa waa ka soo baxay dhammaantoodna waa la isku afkartay dhinacyadii ka soo jeeday oo aan isleeyahay lix guddi oo kala duwan baa meesha laga dhisay guddidii simada iyo culimada guddidii dhexdhexaadka guddidii labada beelood oo meesha isku isku isku haystay iyo guddi kale oo iyadana la yidhaahdo guddida dabarka oo iyana laba qayba lixdaa guddi oo wada jira baa laga dhisay halkaas marka ilaahay fadligiisa waxaan aad aad aan ugu rajo weynahay in arrintaasi ay wadadii wanaagsaneed cagta saar wixii hadda ka dambeeyana insha allahu loo gudbi doono qaybaha dambe ilaa la dhameeyana aan la kacaynin oo guddidaas aan isleeyahay waa lixdan iyo afar guddi qof lixdan iyo afar xubnood oo meel ah soddon guddi dhexdhexaad ah iyo labaatan culimada iyo isimada isugu jirta waa boqol iyo afar iyo tobanka xubnood iyo dadkii kale oo maaragtay meesha la joogay dhammaan dadkaasi waxaa go-aanka laga laga gaadhay arrintaas waxaana caawa ka daawan insha allahu tifiyada qaar ka mid ah idaacadan daljir oo aan aada ugu mahad celinayo waxaan iyada cadaynaynaa in maaragtay arrintaasi ay sidaa u dhamaatay dadka dhammaan idaacadan dhegaysta iyo dadweynaha reer buuhoodle iyo dadweynaha kale oo soomaaliyeed iyo cid kastoo arrintan daneynaysana waxaan ku wargelinaynaa arrintaasi inay dhammaatay ilaahay fadligiisa ay dhamaatay wixii kaleona weliga aad weydiisana waan kaaga jawaabi doonaa insha allah marka fulinta fulinta qodobadan inay sidooda u fulaan aan waxba kasoo noqon yaa u xil saaran walaale arrintan inay sidaa ufusho maaragtay lixdaa guddi oo guddida ismada chairmanka u yihiin iyo guddida xor maaragtay iyo guddidan kale oo dhexdhexaadka ah iyo guddida labada beelood iyo guddida la guddi guddi la dabar la yidhaahdo oo horey aan loo aqoon jirin baa hadda la sameeyey guddidaasi waxay u xil saaran tahay in labada beelood haddii cidi ay ku xadgudubto heshiiskaas ama ay fulin weydo inay iyadu dabar u noqoto oo iyadu ay xujo ku noqoto iyo ciddii la doodaysay iyo ciddii dadkao dhan uga soo dheereynaysay inay noqoto marka waxaan ku rajoogeynaa insha allahu arrimahaas iyo qodobadaas soo baxay in ay dhammaantood hirgalaan waana la isla qaatay inay hirgalaan dadkaasna aada iyo aad baan ugu mahad celinaynaa labada beelood hadday tahay iyo guddiyooyinka guddiyada kale hadday tahay guddida dhexdhexaadka iyo guddida shimada iyo culimada iyo dadkii arrintaas ka qayb qaatay iyo dadweynihii waxaan kaloo aada ugu mahad celinaynaa ciidamada laftoodii laga rareeyay meesha oo aan isleenahay waa dad markii aanu u nimi ama marka loo yimaado aan u muuqan dad colaadi ku jirto ama dad colaadi udhexdhexayso aan u muuqan ee u muuqdo dad maaragtay wuxuun dhex mareen oo shaydaan u dhexdooda ka shaqeeyay marka dadkaana dhammaantood waa u mahad celinaynaa labada dhinacba hadday yihiin qolada reer calgariis ciidankoodii iyo hadday yihiin qolada dadka ciidankoodii labadaba waa u mahad celinaynaayoo maaragtay shantaa maalmood oo hawsha aanu ku jirnay dhibaato ah oo aanu kala kulanay ma jirto ilaa iyo waxaa jirtay inaanu kala dhex degannahay labadooda oo labadooduba ay noo muuqdaan oo haddana aan mid dhaqaaqaya ku jirin oo mid amarka jebinaya ku jirin markii aanu nidhi guurana iyo xilliga aan u anay inay guuraanna annagoo aada uga mahad celinna odayaashoodii hawsha badan oo ay qabteen iyo disigiyada iyo dhibaatada ay mareen in maaragtay ciidankaasi uu nala shaqeeyey oo la shaqeeyey dadkii odayaasha ahaa odayaashuna ay shaqeeyeen dadkii soo gurmaday laftooda oo meelaha badan ka meelaha fogfog ka yimi oo laascaanood iyo kalabaydh iyo werweg iyo meelaha kale iyo ballecad ka yimina waa u mahad celinaynaa waxaana leenahay ilaahayga boqorka ahi ha idin kaalmeeyo oo walaalo jira oo maaragtay ehel ah oo bacal ah noo damqanaya bay ahaayeen sidii aanu rabnay bayna wax noola qabteen aada iyo aadna waa waa ugu mahad celinayna marka goormaa arrinta la dhamaystirayaayo loo qabtay muddada in lagu soo dhamaystira arrimahan dhammaantood oo walaalo arrintaasi khadarow adigoo mahadsan arrintaasi waxa weeyaan waa arrin hadda loo fadhiyo lagu kala tegi maayo ilaa iyo ceelkaas ama meesha laasaha biyaha laga cabayo ilaa arrintiisa la dhameeyo la kalaba tegi maayo oo macal berri jimcaha waa la shaqaynayaa oo caawa annaga unba meesha soo aadnay dadkii kale oo dhan meeshaanu kaga nimi ergada ahaa waa noqonaynaa berri subaxdaan hawsha halkii ka bilaabaynaa ergadii sidii bay u fadhidaa lixdii ergo oo isa saarnaa iyadaan cidina ka maqnayn sidii bay meesha u fadhiyaan marka insha allahu waxaan ku rajoweynahay sida ballanku uu yahay berri hawsha wixii xaalxaala mooyaane hawsha badankeedaba inaanu berri iyo saa damba soo dhamayno ilahay idankiisa maxamuud axmed cali oo ka hadlayay heshiis laga gaadhay shaqaaqooyin ka dhacay bariga gobolka cayn ayuu kaasi ahaa xaaladda abaaraha ee ka jirta soomaaliya ayaa ah mid maalinba maalinta ka dambaysa kasii daraysa boocame iyo deegaanada ku xeeran waxaa ka jira abaar daran sida uu sheegayo guddoomiyaha degmada boocame ee gobolka sool xayli xasan shire oo warramay waryeelakima asalaamu calaykum magacaygu waa xayli xasan shire gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada boocame saaka waxaanu u baxnay oo biyihii ka dhaadinay waftigaa noo timi ka socota saweyn suduuha gobolka sool wato mustafe maxamed aadan dabadeedna waxa weeye biyihii baanu saaka qadinay stingarkii iyo foolkii wara kormeer gobolka kolbu kusoo maray markii hore waxaadakayga ayuu tegey dabadeedna waxa weeye waxaanu baxnay hawd baanu tagnay waxaanu gaarsiinay hawd ilaa buulal caarshe lidowga weydalo meeshaa waxaanu ku soo aragnay gabiley meeshaa waxaanu ku soo aragay dad laga guuray oo xoolihii laga kaxaystay oo meel ilaa toban oo haraadu bakteeriya laba boqol iyo konton baa nugu tagnay meesha la yidhaahdo nibida caase sidoo kale laba boqol reeraa baa nugu tagnay biyahaas waxa weeye konton bogood bay ahaayeen nigaasha ilaa ilaha dahaydka baan waxaanu duqaynay labaatan bogood waxaanu geynay halka afar soddon bogood waa deeq waayeen dadkii waa lagu qaybqaybinay saddex saddex foostaanu siinay maadaama hay-adda baasaweyn iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay nagu soo siiyeen amarjansin sidii madaxweynuhu sheegay amarjansi weeye biyahaasu sidii amarjansiga ahaa baan lagu qaybinay arrintaa ilaahay waa nagu goonay weliba waa socdaan oo biyuhu way socdaan berintana waxaanu tegi doonaa caaga faridin ee baadiyaha baanu ka qaybin doonaa waxaana xaalad ku soo aragnay qayladaan aanu ka dirayna aan usoo eegnay wixii hay-adaha njooyada iyo internationaalkaaba waxaanu usoo gudbinaynaa in meeshaas gurmad u baahan tahay aaggaas sonaha boohada laga xukumo oo tabalaga atuulo ah oo dadka degan inay raad u dhimanayaan adeer qayladaan baa noo tiri saacadda tan markaanu soo galay magaalada degmada booxadi ee nalaga soo qaybiyey latada meela la yidhaahdo walasaaka xaalad dag baa ka taagan dad baharaad u bakteeriya waxaan codsanaynaa daljir iyo codka iyada intaa maqlaysaaba in la gudbiyo oo warkaa la gaarsiiyo dawladdana la gaarsiiyo waxaa weeye dawladdu inay usoo gurmataa la rabaa madaxweynuhu inuu usoo gurmado gurmadka uu galo oo baad ayada dhegeysto oo dadkaa dhegeysta la rabaa codkeeda warbixintayadu sidaa weeye waaya guddoomiye tirada dadka aad wax gaadhsiisteen ilaa hadda biyo dhaaminta meelaha aad ka samaysteen ma nala wadaagi kartaa
ilaa laba kun iyo shan boqol oo qof baanu biyahaas u qaybinay saddex saddex boostaan ugu sugnay waaya ilaa laba kun iyo shan boqol baanu gaarsiinay waaya biyahaasi booyadaha ee ma waxay ka yimaadeen dowladda puntland baa soo dhiibtay mise waa wax dadka deegaanka u dhashay ay usoo dhiibeen dadkooda oo ugu talagaleen
dawladda puntland baa biyaha soo dhiibtay waxaana sheergaraynayay oo wardaaminayay unisef iyo baasaweyn waa gartay hadda meelaha ugu daran biyo la-aantu ka jirto oo la isdhihi karo waa loo baahan yahay in la gaaro ma jirtaa oo ma ma ma tagteen
waa waanu tagnay annagu ilaa saaka waa soconay saacadaasaanu buuxan soo galay lixdii subaxnimona waxaanu ka baxnay buuxane ilaa biriqoday baanu sarfay kusoo samaynay biriqoday ilaa shalay waa soconayba ayaan ka soo qaadno anigu shalayna sarfayga aaday biriqoday waxay u dhexaysaa goriley iyo meesha la yidhaha magacley halkaasaanu aanu gaarnay oo ugu shishaysay dhulkii aanu gaarnay sida isubuuna markii horeba korneer wuxuu kusoo maray dharkayn iyo halkaa kusoo maray dhumay dabataag dhulkaa xirxir ayuu kusoo maray isaguna galeedhaantaasoo kalaabuu keenay marka xaaladdu sidaasay u adag tahay oo meelaha aan dhulkaa u tagnay had aan u tagnay waayahay ugu dambeyn maxaad fariin oo jeedinaysaa
waxaan fariin dowladda puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyey madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka wasiirka arrimaha gudaha iyo hay-adahaba waxaan ugu baaqayaa in si degdega gurmad loola soo gaaro dadka gudoomiyaha degmada boocame ee gobolka sool xayle xasan shire ayuu kaasi ahaa kiis u dhexeeyey laba beelood oo ku saabsanaa nin lagu eedeeyey in uu dilay gabar ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada garowe kaasoo ay galeen culimo oo diin ku sugan garowe nabadoonnada labada beelood oo kale ah nabadoon xabiib xirsi iyo nabadoon cali geelle ayaa daljir u sheegay inay si buuxda ugu qanacsan yihiin go-aanka culimmada waxayna labada beeloodba ugu baaqeen in qadiyadda kiiskani ay shareeco ku dhammaatay islamarkaana ay dadku ku qancaan jamaal faarax xadan ayaa si wada jira nabadoonnada u wareysa bismillahi raxmaan raxiim adeer kiiskaas wuxuu u dhacay wiil baa waxaa lagu eedeeyey inuu gabar waxyeeleeyey eedaas waxa weeyaan in badan bay socotay maxkamadda qolada dowladda marka hore baaritaano badan ku samaysay si ay dhiiga baaritaan ku samaysay wiilkiina waa la xiray oo waxaa la geeyey jeelkaa la geeyey markii muddo hawshaasi socotay oo qoladaan maaragtay dawladda waxba kasoo bixi waayeen labadii beelood oo gabadha yartaa oo dhimatay iyo wiilku ay ka wada dhasheen waa isu yimaadeen weliba qolada iyada gabadhu ka dhalataa keennay in laisu yimaado oo u yeernay walaalaheen waxaanu ku heshinay shareecada islaamka inaan kiiskaas ku galno kiiskii shareeca maxkamadda waanu kala noqonnay shareecada islaamkaanu la tagnay sheekh maxamuud xaaji yuusuf iyo culimo kaleetaa noo galay si wanaagsan bayna noogu dhammaatay oo sharcigaanu ku kala baxnay hawshaasna saasay ku dhammaato waya nabadoon caligeelle adnaha
sidaa nabadoonku kuu sheegay bay arrintu u dhacday kiisku wax badan buu soo maray sida uu nabadoonku kuu sheegay eedaasna waa baa timid markii hore oo gabadhaas iyo wiilkaasba waxay gabadhaa waxyeeleeyey sida hadda nabadoon kuu sheegayna si ay diida iyo dhakhaatiir iyo dul badan baa la baray muddo badan bay haysteen markii dambe xeelaalintay usoo gudbiyeenoo xeelaalintii iyo ayagu hadde cidna annaga wax looma ay sheegin laakiin ayagaa isku xiraa muddo markay haysteen oo sidaa uu kuu sheegay nabadoonku baa waxaa la yidhi war meeshaan wax ka soo bixi baya ninka aynu culamada ilaahay banaankeeda ku dham la aadno ku dhamayna arrintaan
waya hortooda waxaa yaalla qur-aanloo kala duwan oo mid ka mid a labada beerood oo wiilka iyo gabadhu ay ka dhasheen ay ku codsanayaan xiriiraalyaha dowladda kaga codsanayaan inay kiiska iyagu la noqdaan kadibna go-aan culimadaas ay gaareen iyo go-aan culimada ka soo baxay oo ay leeyihiin maarata waxaa noo caddaatay in ninkaas la eedeynayo eedaas uu berinkaya uusan qabinin nabadoon xabiibi labadaas qor-aan oo sidaas ma jiraan oo ma yihiin waxa idinka nabadoon ahaan adoogtiin iyo beerihiinuba
ha horta qur-aanka hore waa run waa ka codsanay dawaab waa kaa kuu sheegay feerilaanta waa ka codsanay kiiska shareecada islaamka in lagu wareejiyo warqada labaadna saas oo kaleeto shareecada islaamka waan isla tagnay culimadana waa u dhiibanay kabacdan kiiska wuxuu noqday in wiilkii la eedeynayay lagu yeesho dhaar dhaartiina wiilkii horta iyadaa naloo ku mariyey waanana ku qanacnay haddii cid wax qabtiy cidaa wax qabin annagu ma garanayno laakiin wiilku wuxuu ku eedeysaa kiiskaas waana laga dhaarshay konton kitaab baa laga marshay si kalsooni leh buu u maray annaguna waa ku sabirnay weliba markaasaan waxaanu kabeen ahaan codsanay aabihiisna in uuna qanciyo waxaanan ku yiri shar uguma lidin laakiin codsi waad ugu leedihiin inuu isaguna kitaab idin maro culimada horteeda waa naga yaray codsigii isagana hal kitaabbaa la mariyey sidaas baana kiiskaasu sharcada islaamka noogu dhammaaday waa la qabaa iyo lama qaba ma aha laakiin qofka haddii marti un lagu haysto oo wax markhaati waxku cadaynaya jirmin dee haddii aan cadayn lala imaanin kitaabka ilaahay baa baa lagu kala baxaa wax ka sii cado lagu kala baxaana ma jirto waan ku kala baxnay hawshaasna annagu si wanaagsan oo boqolkiiba boqol aan ka been ahaan ugu qanacnay waxaana hogaaminayay oo fadhiyay wiil gabadha aabaheed odayaasha beesha qayb badan oo kamid a hawshaa loo xilsaaray adeerkeeda oo nabadoona iyo rag kaleba waanu ahayn marka walaalaha iyo shareecada islaamkaanu ku kala baxnay waana wuxuu ugu wanaagsanayo lagu kala bixi lahaa waan jiraan labadaa quraan labaduba nabadoon geelle idinkuna sidaas oo kale ma ku qacday kiiskan iyo go-aamada kasoo baxay
waa haddaanu ku qalina hadde shareecada islaamka miyaa diidi karnaa shareecadda waa ku qalacday sidaa hadda xabiib kuu sheegay waxba ma uu dhaafin saasaa lagu qalacday isagaa sheegay intii oo dhan lagu kala baxay raajicintaasna inay codsadeen oo kiiskaas annagu aana waxba ka ogeyn oo wiilka aabis waxba ka ogeyn oo annagu maba sheegi karno waa kasii fogeen laakiin aanna wax toonahayn baa oladiina kitaabkii kow iyo kontonaad ku maray waa ku kala biskoodnay way gacan isku gacan saarnay shareecadda haddee wixii ay tiri haddaynu diidno xaggee baynu aadaynaa waya ugu dambayntii nabadoon waxaan weydiinayaa xabiib markii go-aamo noocan oo kale la gaara oo kiis laysku qabsado oo shareecada ama maxkamada go-aan ka gaarto oo odayaasha cuqaasha ay sidaa kale yidhahdaan waana isku raacnay oo waana heshiinay waxaa mararka qaarkood la arkaa inay soo baxaan dad leh waxa kale anagu ma aqbalino oo fidmo kale sii abuuraya maxaad ugu baaqaysaa dadka noocaasa hadiiba ay jiraanba adeer waxaan ugu baaqaynaa inagu islaam baynu nahay ninka islaamkeenu ku dhaqannaa waxaa la rabaa qof walba inuu ilaaliyo maaragtay shareecada islaamka iyo diinta islaamka haddi waxaanu arkaynaa qof kitaabka ilaahay ku qanci waayey haddi wuxuu ku qancayo anagu garan mayno waxa ayanu ku tahay diinta islaamka meelka dhacda ku tahay qofkaasna aakhiradiisa halis bay ku jiraa hadda waxaa lahay cid kastoo arrintaa doobta qabtaa kitaabka ilaahay si sharci u dhacay si lagu kalsoon yahay u dhacay culimada ugu aqoon badnayd oo guntiga joogtay oo shirka madaxaakiisa hogaaminayaa galay dhowr iyo toban maalmood ilaa toban maalmood ugu yaraan bay haysteen oo dhinac walba ka fiirinayeen xukunkaas baan kasoo baxay ilaahayna wuxuu usoo dejiyey koonka markuu abuuray kitaabkaas ilaahay in lagu kala baxo waana waxa ugu wanaagsan lagu kala baxo marka waxaan leeyahay cid walba inay ku qanacdo bay waajib u leedahay haddii cidda ku baxi weydana iyada taqaaname in ixtira ay ku qanxayso kitaabka ilaahay ka weyn maraj baan leeyahay wax ka weyn oo lagu qanco hadda haddii gabadhii gabadha dhashay iyo xoolaha ay jirtaan waa iska maamo weeye waa maarata maamo ilmahaaga dhinteen kullii ninkii hore wakiilka ahaa iyo reelkiisana qabiilkii hore baa wakiilka ahaa marka waxay ahayd inay ku qanacdo laakiin waa uga tacsiinaynaa gabadha yarta inuu dhimatay ilaahay waxaan leenahay sabri iyo imaan iyo dadka gabadha wax ka siiyo waxaana leenahay anagu hadda cid kaloo shaqartay maana maqla waa gabadhaas waxaanana leenahay adeer ilaahay sabri iyo imaan ha kaa siiyo gabadha waa dhimatay adiguna waa dhimanaysaa annaguna waa dhimanaynaa sidaas ilaahayna wax la beenin kara maaha ku sabir baanu leenahay
cali geeli adiguna dardaarankaaga
dardaarankoodu waa intaas waa looma wada dardaarmay waa isla qablaa intaasaa isla qablaa gabadha sidaasaa lagu tacsiyeynayna laakiin in yaroo talaa baan ku darayaano boolis xaggeeda waxaan jeclaan lahayn idaacadda hadda boolis idaacadda uwaaf dheer oo adagu aanu dhegeysano idaacadda dalsir dalsir haa baanu ayadaan dhegeysanaa warar fiican baanu nala ahayn wararkaaga oo nala yihiin laakiin nimankii gabadhaas maraysi ay ka qaaday iyagoo aan waxba hubsan oo wadanka odayaal iyo wax walba waa leeyahay hore buu leeyahay oo dowlad buu leeyahay kiiskaas iyagoo inay soo gaaraan oo tafasiraan leeyihiin bayna tafasiruhu ogaado oo wax walba la iskala boodin oo fidmo ay halkaa kasii abuurdan baan kula talin lahaa boolisna inay arrintaa qaadato oo darjir darjir ay iska hubiso wax walba iska hubisa ay waraysi ka qaadayaan ay hubiyaan intaasaan ku dari lahaa waa hagaag magaalada boosaaso waxaa laga hirgeliyey garoon kubadda cagta oo casri ah daahfurka garoonka waxaa ka soo qayb galay ku-xigeenka duqa degmada boosaaso siciid garoon iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka waxaana halkaa ka hadlay dhallinyarada xaafadda xeriye caweyska oo garoonka laga hirgeliyey salaam ayaa mulkiilaha garoonka galabtay halkan ka furay anigoo ku hadlaya magaca dhallinyarada xaafadda baalabe waxaa ii muuqata waddanku inuu horumar fiican gaarayo maadaama garoomo ballaaran iyo mataqaana horumar fiican waddanku ka socdo waxaan xasuustaa sagaashan iyo sagaalkii ilaa labadii kun labadii kun iyo afartii halkan waxay ahayd meel deegaan u ah ariga oo keliya oo waxaa lagu magac daray hadda magacii waxay qaadatay xerya cawska dadkii ugu horreeyey oo deegaan ahaan dadka ku nool deegaan baana ka mid ahaa annagoo markaa ciyaal ah maanta markaan imi horumarka la taaban karo baan ka arkaa waayo garoonkale intaa leeg iyo sida uu standardka u yahay waxaan dhihi karaa waa wax lagu farxo waa horumar waddanku soo kordhay waana appreciate garaynaya waxaan leeyahay waddanka ha la maalgashto investment ha lagu samaysto dhallinyarada iyo mataqaanaa mustaqbalka iyo generationka soo kacayana ha loo hiiliyo si ay uga badbaadaan tahriibta iyo mataqaanaa musuq maasuqa iyo bulwadda iyo qurunka shakhsi ahaanteyda waa ku faraxsanahay waana soo dhawaynayaa anigoo xaafadan mataqaanaa u ah dadkii ugu horreeyey oo dhallinyaraha ka soo baxa maantana intaasoo dhallinyaro ah kuna ciyaarayso garoonka kuna mataqaanaa waqtigooda ugu badan ku qaadanaya aad baan ugu mahadnaqayaa kaamiramanka isaguna waqtigiisa geliyey inuu mataqaanaa fursadan qaaliga ay siiyo dhammaantiinna dhallinyara waa wada salaamaya waxaan leeyahay garoonkiina idinkaa iskale ilaashada amni ahaantiisa iyo mataqaanaa quruxdiisa aad baa u mahadsantihiin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mahad ilaah baa leh runtii waxaad mahad ilaahay ka sokow waxaa leh khadro oo garoonka noo fudhay garoonka inkastoo naadi xaafadda xeryaha aysan lahayn wax garoon ah laakiin laga furay bisha february bilowgeedii ilaah baa mahad leh runtii ciyaar dhex martay laba naadi oo xeryaha waxay kusoo dhammaatay guul الرحيم ما هذا وحاله إن إلهي واله كسر وحاله ما مقدر وقرن noo furtay een ka furtay magaalada boosaaso gaar ahaan xariya cawska een wax badan garoonkan waan ka faa'iidi doonaa waana ka raysan doonaa kuwii hore aan ku dheeri jirnay ciid ahaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhammaad waxaan salaamayaa soomaalida adduunka iyo soomaalida puntland ku noolba n marka koowaad waxaan u mahad celinayaa habaryartay oo garoonka u furtay dhallinyarada xerya caws ay saa'id uga faa'idi doonaan salaam asalaamu calaykum runtii aad baan ugu mahad celinaynaa waxaana kula dardaarmaynaa kuwa kale oo qurba joogta maadaama ay gabadha ugu horreysa tahay ee ka bilowdo degmada boosaaso inay isboorti ee dhallinyarada u samayso oo ku soo celiso dhaqaalihii ee ee degaankeedii aad baan ugu farxsana waana soo dhaweynaynaa ee intaasaan ugu baxay wasalaamu calaykum barnaamijka caawiya daljir cawaysinkan intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa anigoo khadar cawla haya stuudiyaha daljir ee buuhooda idinka soo jeedinayay barnaamijkan lamid intaan isku arkayno nabadgelyo